kulan looga hadlayay sare u qaadidda suuqgeynta xoolaha iyo feedhowrka caafimaadka oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka socotay wadamada kenya iyo soomaaliya saraakiil ka tirsan urur goboleedka igad khubura ku takhasusay xanaanada xoolaha oo uu marti sharafka ahaa mas-uul sare oo ka socday dowladda switzerland ayaa maanta ka dhacay jaamacadda magaalada gaarisa ee gaarisa university shirkan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda masecops ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay barasab ku-xigeenka ismaamulka gaarisa cabdi dhaqana dhigiisa wajeer axmed maxamuud caato xildhibaanka gaarisa township deeqow maxamuud barrow iyo wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed nuur cali halkan maanta waxaa iskugu imaanay program oo maaragta isku xiraayo kenya soomaaliya iyo ethoobiya oo taabanaayo xoolo dhaqatada maalgelin la maalgelinayo xoolo dhaqatada maaragta iyo xoolaha ku nool saddexdaa waddan annagana reer gaaras haddaan nahay maxaa nasiib u yeelanne maanta halkan gaarasa in lagu da'furo arrintaas run ahaantii maalgelintan oo programkan waxaa ka qayb qaadanayaa swiss embassy oo ambasadhaga maanta nala jooge iyo masico oo ayakana maaragta shaqaalahoodii ugu sare nala joogeen run ahaantii waxaa way maalgelin oo maaragta laba iyo toban sano socon doonto oo hadda oo bilaabanayso maalgelintaas si guud ay ooga shaqayni doontaa xoolaha xanaanintooda horumarintooda suuqgelintooda iyo waxyaalaha la halmaalaan marka waan ku faraxsannahay inaan maanta annaga nasiib u yeelanno gaarisa in arrintan ayada ee lagu da'furo annagu haddaynu xoolo leynahay horta seerahan oo xuduudahan noo isticmaalka uu noo sameeyey bulshadeenna kuma kala soocno soohdin ma lihin bulshadu waa isla bulshadii dadku waa isku dadkii xooluhuna waa isla xoolihii marka dekedda kismaayo waxay tahay dekedda ugu dhow ee ka faa'iidaysan karto aan ka faa'iidaysan karno haddaynu nahay reer waqooyi bari mombaaso way naga fog tahay waxaan aad u soo dhowaynaynaa ka qaybgalka soomaaliya ee ka qayb gashay ururka east african community-ga dhowr casho ka hor taasoo furi doonto waxyaalo badan iyo fursado badan u furi doonto soomaaliya iyo kenyaba waxaan ognahay bulshadeenna soomaaliyeed ee waqooyiga bariga inay aad u joogaan soomaaliya aad uga faa'iidaystaan bulshadaas soomaaliyana aad uga faa'iidaysto aqoonta halkan laga helo xagga looga faa'iidaysto marka soohdintan isticmaalku annagu wax weyna noo tahay aanaan ka ahayn soohdin isticmaar ma jirto xoolaha annagana sidaa oo kale weeye sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka aan haysanno oo ugu badan xoolaha ayaannu halkan u joognaa u dahfuraynaa mashruucan labaiyo tobanka sana socon doono programkan tolf years buu socon wuxuuna ka kooban yahay mashruucyaal fara badan oo midka marketingka livestock production feed lotting si waxa loogu qiimaha xoolaha sayto loo xoojiyo yaa meeshan yaa programka uu ka kooban yahay marka waxaan leenahay ummadda waddan gobolkan ku nool inay programkan ka faa'iidaan waana ka soo qayb galeen walaaleen ka imaadeen soomaaliya waana soo dhowaynaynaa wasiirka magaalada iyo programkan aan ku soo dhowaynaynaa marka waxaan leenahay in laga faa'iido programkeynito oo nidaamkii aan xoolo u dhaqi jirnay haddaan nahay soomaali inaan bedelo dullahi raalli ka noqdo soomaali ahaan anoo matalayo dadka soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed sharaf weyn ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno dahfurka barnaamijkan quruxda badan oo project in la yidhahdo l r b oo run ahaantiina saameyn doona saddexda dal ee deriska ah soomaaliya ethoobiya iyo kenya warka wanaagsan aan idin hayo wuxuu yahay soomaaliya waxaa laga cafiyey deentii lagu lahaa soomaaliya waxay la mid tahay kenya iyo ethobiya ay la mid tahay taasna waxay fududaynaysaa in ganacsigii iyo free traderkii bordaska uu fududaado sidoo kale soomaaliya waxay ku biirtay east african community taas oo free market ka dhigayso in dhammaan yacni traderska ama dadka shaqeeya oo ganacsiga ka shaqeeya ee si fudud isugu gudbaan dhammaan xuduudaha arrintaas soomaali ahaan fursad weynay noogu jirto sida deputy governor waje uu sheegay run ahaantii waxaan haynaa deked caalami ah oo kismaayo ku taallo oo runtii aad ugu dhow xoolihii laga gado wajea ayaa si toosa loogu hoyin karaa islamarkaasna ayagoo fareesha oona dhibaato kala marin ayaa dunida kale loo iibgeen karaa taas fursad weynay noo tahay waan soo dhowaynaynaa brogaraamka noocaas ah waxaan ka mahad celinaynaa martigelintii quruxda badneed ay noo sameeyeen waxaan imaanay runtii dalka soomaaliyan ka imaanay waxaan imaanay dal kale oo soomaaliyeed waan ka mahad celinaynaa soo dhoweyntii qiimaha badneed bishaar axmed dhaqane warbaahinta ista garisa